kulanti wanaagsan dhegaystayaali dilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka barnaamijkeenna waxaannu ku lafaguri doonnaa arrimaha federaalka iyo maamul goboleedyada dalka soomaaliya innagoo isweyddiin doonna su'aalo badan oo ay ka mid tahay soomaaliya ma ku habboon yahay maamulkaasi federaalka la yidhaahdo in xilligan lagu dhaqo barnaamijka waxaa igala qaybgelaya brofesor cabdiwahaab cabdisamed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha afrika oo nairobi ku sugan xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya oo isaguna muqdisho jooga diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka soomaaliyeed oo muqdisho isna ku sugan iyo doctor cabdiweli maxamuud gurey oo ah aqoon-yahan isaguna ka faallooda arrimaha afrika horeyna ugu tartamay xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka puntland dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka su-aasha ugu horraysa waxaan doonayaa inaan hordhigo cabdiwahaab cabdisamed cabdiwahaab waad aragtaa dhibaatada ka taagan gudaha dalka waad aragtaa middi middi ku taagta ka jirta amaba ka dhex jirta dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dadka su'aasha ay isweydiin karaan waxa ay tahay ma federaalkan soomaaliya ku habboonayn mise si aan habboonayn baa loo dhigay federaalka nidaamkan federaalka ee soomaaliya iminka lagu qastay ma aha nidaamka imaada ummadda soomaaliya markii hore markii ugu horreysayba maxaa yeelay nidaam dastuurkii soomaaliya uu lahaan jiray kun sagaal boqol lixdan iyo koodii la codeeyey loo codeeyey ummadda soomaaliyeed oo codeysay waa lalaalay marka waxaa lasoo saaray dastuur cusub ee lasoo saaray oo ku salaysan nidaamka federaalka ku salaysan dastuurkan marka waa dastuur qabyo ah haba yaraatee aan hadda dastuur noqon karaynin dastuurkan wuxuu dastuur noqon karayaa dadka ummadda ay u codeyso oo micnaha yani dadka soomaaliya u codeeyaan oo marka ay aqbalaan nidaamkan federaalka ah ee marka runta dastuurkan uu ku qoran yahay yani masar kasoo qaad puntland kasoo qaad jubbaland yani koonfur galbeed galmudug hiirshabeelle dhammaan waxay leeyihin dastuur ay leeyihin dastuuro ay dooni ay leeyihin dastuuradii ayaga ay samaysteen ee dastuurkii qaranka ulahaana isma jaan qaadi karayaan oo isma waafaqsana marka waxaad arkaysaa in yani dowladda federaalka ah markay soo saarto go-aan ay soo saarto dadkan waxaa la yidhi yani huduftan udhexaysa sacuudiga iyo wadamadan yani qatar dhexdhexaadka noqonaa la yidhi maxaa markaa diidaba maamul goboleedyada marka ayaa diidanba oo dhahaya maya ma jirto caas nidaamkan federaalka ee soomaalida imanka ay haysato ayaa ah mid soomaalida dusha laga keenay nidaamka dastuurka nooca ay qaadin waa noocee nooca ilaa hadda la garanaama oo dhanka hadda kenya anigaan ku noolahay waxaa ka jira waxa loo yaqaan devolved system of governance ka jira waxa weeyaan wadanka waxaa loo kala saaray afarta iyo toddoba county loo kala saaray county kastana waxa weeyaan waxa weeyaan yani maamul uu leeyahay governor uu leeyahay barlamaan hoos uu leeyahay tabaa taas haddii taa ay wadan leeyihiin nidaamkan ha qaataana laakiin nidaamkan micnaha yani federaalka idanka soomaaliya ay qaadatay wuxuu wuxuu ka soo horjeedaa xorriyadii soomaaliya kasoo horjeedaa wuxuu ka soo horjeeda qarnimada soomaaliya kasoo horjeedaa maxaa yeelay maanta ninka ku nool wadanka nigeria oo loo yaqaano yani adamawa state or oba state or wadan yani borno state ninka maanta governaha xukuma awood maanta intuu baxa kamarada kula gorgortamo omaarta sacuudiga u kula gorgortamo ma aha waa kuu soo laaban doonaa in wakti badan baan haysanaa waxaan u leexanayaa cabdiweli maxamuud gurey oo isaguna london ku sugan sidaan hore u sheegayna mar buu usoo tartamay xilka madaxweynenimo ee maamul goboleedka puntland cabdiweli isla su-aashaas federaalka miyaanan soomaaliya ku habboonayn mise qaabaan habboonayn baa loo dhigay federaalka soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan cabdiwahaab iyo odayaasha dhammaan waa salaamaya profesorka federaalku ama rabitaan dad ha laga hadlo ama bolosiga sidiisa uu ku jahaysan oo adduunka ku dhaqmo ha laga hadlo waxaan la soconnaa wax walba wadci baa keena soomaaliya dhibaatadan federaalku keentay waxay ahayd dhibaato soomaaliya dhexdeedii ee saamaysay oo dhibaato dagaal ah oo dadku qolo walba ama qof walba uu aaday meesha uu markaa bidahayey inuu ka soo jeedo in lagu kala badbaadayna qorshuhu yahay waxaana aaminsanahay marka qaabka dowladnimo oo qaabkaa ku dhismaa in fact waxay ku timi tacit consent dadku waxay aamineen oo ah waxa keliya oo lagu nabadgeli karaa oo soomaaliya ku nabadgeli kadhaa oo ay ku kala nabadgeli karaan inay qaabka federaalka ku dhaqmaan waa aya dadka dadka aaminay waa dadka werwer marka haddaynu hadda kusoo noqono aynu nidhaana wixii intaa socday oo aynu la socono transitional dawladda soo maray oo hadda dawladdaana ayaa tii hore intaa soo maray inaynu horta aragtay ahaan ku buuxino maanta soomaaliya in la yidhaahdo back to square one aynu ka bilowno waxaa loo baahan yahay oo aada maqlaysid oo qaabka laga hadlayo institutionkan iyo wixii wax sixi lahaa dawladu kama soo hadho systemkan federaalka ahu waa magac laakiin fulinta waxaa looga baahan yahay dadka iyagu markaa maamulka loo aaneynayo inay yihiin waana aaminsanahay wax soomaaliya maanta dib ugu noqon kartaa qaabkii ahaa unitary systemka oo powerka uu centerka noqon jiray runtii waxaad moodaa soomaali kala geyn kale inay keenayso waa aragtida arrimo federaalka inuu xal yahay baad marka qabta adigu si weyn taasaan u qabaa waayahay diini maxamed diini xildhibaanka waan u dib dhiganayaa maadaama uu sharciyada iyo wax fara badan oo gudaha ka warqabo diini adigu sideed u aragtaa federaalka soomaaliya maanta muqdisho baad joogtaa waxa gudaha waddanka ka dhacayana waad la socotaa heerka ay wax marayaanna waa ay kuu muuqdaan federaalku ma yahay xal dhammaan ummadda soomaaliyeed ay mirihiisa guran karto ama uu gaari karo waxaan aaminsanahay federaalku inuusan ahayn wax haba yaraatee bulshada soomaaliyeed ay intay ka tashadeen ama dadka dabaqada siyaasiga ah ama dabaqada aqoon-yahanada oo ka ka ka tashadeen ay go-aan ku gaareen in federaal la qaato lana sababeeyey sababtaas iyo sababtaas iyo sababtaas ayaan federaalka u qaadanaynaa oo aanay ahayn keli ah ee kugu soo boodo ama ana caashaqay oo jeclaaday laakiin ay tahay wax miisaan yacni caqligal ah oo shaqayn kale in lagu qaado waayahay xildhibaan daahir amin jesow waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamanka federaalka soomaaliya kii kan ka horreeyeyna waad ka mid ahayd marka laga hadlayo arrimaha federaalka xildhibaanada iyo guud ahaan baarlamanku ma ku qanacsan yihiin nidaamka federaalka ah habka uu dastuurka ugu qoran yahay iyo habka ay hadda wax ku socdaan intaba hogol tusaalaynta soomaalida inta badan waxaa kamid ah reer mii baan nahay rigti sharci uusan lahayn ma qaadi karo markee daad macnaheed waxaa weye rigtiga hadduu caasi yahay rar buu leeyahay oo loo loo qoondeeyo oo la saaro dadka kan keenay muxuu ahaay federaalka ma ahayn dad capacability u leh inay soomaaliya ay ka daraasaad ka sameeyaan oo ay dhahaan allah ilaahay soomaaliya nuucaay nuucaay nuucaanay qaadan kartaa federaalka soomaaliya ayadana uma samaysno dadkeedana uma samaysno mana aha wax ay kusii qanci doonto oo ay qaadan doonto waayo waxaad og tihiin hadda maamulada jira qaabka ay u shaqaynayiin dawladda hadda dhisan ee laleeyahay dawladda federaalka laleeyahay dawlado ka horeeya dastuur samaysa puntland oo kalo qodobka boqol iyo afartan iyo laba ee dastuurka hadda dawladda federaalka ay ku dhaqanto wuxuu leeyahay qodobka afartan iyo laba ilaa afti dadweyne laga qaado waxay haysanayaan dastuurkii ay samaysteen waa hadda dhalashadii dawladda ka hor dastuurkii la samaystay marka waa dastuur iska hor imaanaya dastuurka hadda lahayo waa iska wiig waa iska dastuur iska liita laakiin haddane sida dhabtaa waxa weeye dadka soomaaliyeed diyaar uma aha mana rabaan in muxuu ahay federaal ay sii ahaadaan insha allahu goora muxuu ahay ma laga yaabaa hadiiba hadiiba hadiiba hadiiba aad sidaa hadiiba aad hadiiba aad sidaa u u xugminayso oo aad leedahay dadka soomaaliyeed ma rabaan federaal ninka la yidhaahdo cabdiweli oo london joogana uu leeyahay dadka soomaaliyeed baa ku qancay oo xal u arkay dabcan waa aragti kala duwan ka sokow taasi qodobo baa laga bedelayaa dastuurka oo baarlamaanku uu xaq u leeyahay in uu miiska inta soo saaro uu yidhaahdo qodobkan iyo qodobkan munaasabkuma aha soomaalida iyo soomaaliya intaba suurtagal ma tahay intaananba aftida la gaarin in baarlamanku uu miiska soo saaro qodobkaasi oo uu ka doodo oo uu meesha ka saaro waa suurtagal waa suurtagal in muxuu ahay haddii hadda qaabka muxuu ahay dowlad goboleedyada ay u shaqaynayeen loo sii adkaysan waayo in wax kabedel la sameeyo weliba afti dadweyne lasoo dedejiyo waayo shacabka soomaaliyeed hadda walaalkay cabdiwahaab yaana waxaan kala duwanahay dadkay qaatiy ma qaadana dadka hogaamiye kooxeed yaa usoo qaaday haddana hadda nidaamka ka jira dowlad goboleedyada waa nidaam u eg muxuu hogaamiye kooxeed cabdiweli waa maqlaysaa waa maqlaysaa xildhibaanka nidaam ilaalinayo nidaam ilaalinaya muxuu ahay dawla dawladda dhexe ilaalinaya xaquuqeeda siinayo hadda waxaa buuqa taageen waa qodob konton iyo iyo afar waaya waaya cabdiweli cabdiweli waa accept marka laga reebo arrimaha dibadda difaaca qaranka lacagta siyaasadda lacagta iyo jinsiyadaha iyo iyo iyo waaya waaya qodobkaas waa u iman doonaa xildhibaan qodobkaas waa u iman doonaa cabdiweli markaynu ka hadlayno soomaaliya oo walaalkay uu soo qabanayo hadda maamul goboleedyada uu soo qabanayo federaalku inuusan important aada lahayn uu soo qabanayo ummadda soomaaliyeed ka biya diidan tahay hal misaal baa jeclahay inaan siiyo waxaanu raadinaynaa soomaali weyn maanta waynu la soconaa somaliland intii xilli ah labaatan iyo toddoba sano ba waxaad moodaa inay soomaaliya ka gaar tahay puntland iyadu waa maamul goboleed ma waxaa loo baahan yahay marka ma aqbalaysaabay kula tahay fikirka amaanta in unitary system ama maamul dhex dadkii lagu waxeeyo haddiiba loo gacan haadiyo qolada la yidhaha somaliland inay muxuu ahay tataa aqbalayso runtii waxaan qabaa wax aada iyo aad u kala dheeri ah weeye maanta arrinta soomaaliya ka jidha ee arrintaa laga sharqabaya mana aan momentum in la dhiso ah soomaaliya waxa ina dilooday oo dhibaatada maanta soomaaliya saamaysay waxa weeye in aynu lagu mashquulo wixii loo baahnaa in horey looga socdo oo ay dhacdo waxyaabihii hadda baarlamaanka runtii rag dad fara badan oo aqoon-yahana oo soomaali u danaynaya baa ku jira lama wada dhaleecayn karo laakiin waxaan aaminsanahay mar walba inaysan noqon waxa laga hadlaa inay noqoto wixii inoo socday in muxuu ahayto dhibaato iyo carqalad lagu abuuro sababto shaki badan ayaa dhalanaya adiga marka hadda cabdiweli ma kula qurux badan tahay ma kula ma kula habboon tahay in madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu intay dhoofaan wadamo dibadda ka ah soomaaliya ay tagaan oo madaxdooda ay la soo kulmaan oo heshiise ay la soo saxiixdaan amaba ay wax isku soo raacaan iyadoo dowladdii dhexe aanay ka warqabin taas waxay u baahan tahay lafagur haddee lafagurka ka sokow adiga ma kula qurux badan tahay arrinta inaysan wax ogogaala dawladdu ulahayn dee waxaan filayaa waajibaadkaasi dawladda ayuu saaraya la xisaabtankiisu laakiin anigu waxaan aaminsanahay anigu dadka aaminsan baanahay soomaaliya talada inay meel ka wada go-do haddii la fiirsho maamul goboleedyo iyo dawladdu inay iyagu wada hadlaan oo wixii go-aan ay ku midaysan yihiin lagu hawlgalo anigu mar walba taasaan aaminsanahay fariga waayahay professor cabdiwahaab cabdiwahaab cabdisamed sidee baa lagu heli karaa nidaam ay ku wada shaqeeyaan maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe dadka soomaaliyeedna u cuntama waxa weeyaan runtii markaad fiirisid yani morocco afar iyo toban maamulood dastuur ku samaysay dadka loo yaqaano masar yani markii mursi xugga ka degay markii mubaarak ka degay saddexdooda ku samaysay gacanka faransiiska waxaa lagu sameeyey hal hal hal ayaa lagu sameeyey waxaa walaal dastuurkan socdo dastuurkan micnaha iminka tiyada ah ee dalka maanta iminka u haysa sharci ma ahan soomali waxay hal xaalaana mid xalaala ma dhasho dastuurkani wuxuu sharci noqonayaa marka micnaha ummadda ay codayso oo cod la qaadayso ayuu ayuu noqonayaa dastuurkii saan su kuu sheegayba dastuurkii xalaasha ahaa ummadda soomaaliya codaysay waa la laalay kun sagaal boqol lixdan iyo kow ummadda ay codaysay marka maadgooliyadu marka waxay samaysayaan iyadoo dastuurkiiba intiyaan ahayn waxa wax loogu taladhal ummadda soomaaliya haadaan loogu talo loogu talagelay wayaan hadda maanta aan kula hadlayo haddii madaxweynaha uu qalad galo ama ra-iisal wasaaraha uu qalad galo yani dastuur xalaala oo lolo cusub karo maanta ma jiro ummadda soomaaliyeed hadda isku raaceen hadda raggan yani dooda igula jiro waxay isku raaceen in nidaamkan federaalka ah soomaalida aysan keentay laakiin ajaanib ay keentay loo meeriyey marka ha u meeriyaana muxume maxay marka dastuurkii dastuur saxa uga samayn laayihiin ummadda soomaaliyeed maanta waxa weeyaan doorasho way ka dhici kartaa wada wadanka ciraaq oo dhib ka socda doorasho ka dhacaysa dastuur dastuur loo sameeye loo codeeyey afghanistan oo baarlamaanka kafaraha ka goynaysa ayaa dastuur loo sameeyey dastuurdastuur ninka ninka haystaan oo loo codeey weliba yani maxaa ummadda soomaaliyeed inay dastuur xalaala u codeyan loogu hortaagan yahay wax kala maaha waxaa rabaa ummadda in lakala qaybiyo lakala qoqobo gobolada loo kala dhidhigo ayaa isku dila war ninka ku nool maanta ku nool qardho ku nool iyo ninka wajeer ku nool maxay kula duwan yihiin afkaa soomaaliya kala hadlaanay ninka ku nool hargeysa iyo ninka ku nool maarata yani kismaayo maxay kula duwan yihiin ummadda soomaaliya waxay u baahnayd dib u heshiisiin bay u baahnayd in dib heshiisiin loo sameeyo u baahnayd oo gacmaha lagu saarbisay u baahnayd war ummadda soomaaliya dhaqanku may kala tegin way isguursanayaan way isdhexgalayaan war ummadda soomaaliyeed ganacsi kumay kala tegin ganacsi way wada ganacsanaya waad arkaysaa daabshil meel kasta joogtaa hormoodna meel kasta joogtaa waa la wada ganacsanaya oo ganacsi laguma kala tegin waxaa lagu kala tegi waa siyaasadda weyaan siyaasaddan ayaa horkacaya waxaa horkacaya nimanka ingiliiska horkacaya waxaa soomaalida waxaa hortaagan waxa weeyaan dastuurkii ayaa loo ayaa loo diidan yahay inay inay inay lahaadaan ummadana jusub u codayan ayaa loo diidan yahay waxaana u diidan cadowga soomaalida ayaa u diidan in lakala qoqobo lakala badgooyo ismaqli waayaan kooxkas nin kasta tuuliisu axna ka taagta dastuur u samaysta dowlad kasta ayacna laga taagayo leeyahay maxaa la jilidan islidan anqasaxdan qurcalan badlan puntland wax kasoo soo wax kasoo waaya waaya Eh, xildhibaan daahir eh, maxaa hortaagan in eh, dastuurka cod loo qaado oo waddanku uu dastuur rasmi ah yeesho oo qabyada laga baxo soomaaliya dhulkeeda maaha intaan yaro hadda magaalooyinka ee- ee muxuu ahay gobol ay ahayd doorashadii hadda ka dhacday lixdaas gobol ka dhex maaha dalka waa sideed iyo toban gobol sad- laba arrinba oo dhib keeni kara ayaa hortaagan dhib waa waa kan shabaab oo cadowgii dhulkii muxuu ahay laga codayn lahaa ee dadka aftida ay ka dhiibin lahaayeen waxaa haysta een, muxuu ahay een, cadowa haysta dalkana waa dal dagaal ku jira oo een, muxuu ahay maantadan tanna ay ay dad ku lacdeen muxuu ahay een, magaaladii eh, gobolkii een, banaadir Eh, tan labaad waxaa weeye dastuurkii eh, laakiin kun iyo haddii sagaal aan boqol haddii aan iyo- kaa dhex galo iyo xildhibaane xildhibaane eh, cabdiwahab cabdi samed wuxuu tusaale usoo qaatay eh, afghanistan iyo ciraaq oo aan eh, ka dhib Ah, yarayn waaw.
soomaaliya Aan aadan u ogahay Mhm.
afghanistan iyo iyo ciraaq waa waa ka duwanahay annaga annaga dalkeena waa dal eh, muxuu ahay ko- dhowr iyo labaatan sano eh, muxuu ahay burbursanaa wax uu soo gurmaday iyo saaxiibo uu yeeshana ayn jirin baarlamaankan baarlamaankan ka horreeyay ee aniga aan ka mid ka ahay sideed iyo toban xildhibaan ayaan laga dhimitay oo gacan shabaab ay eh, nooga baxay Eh, waxaa kaloo jira oo iyadana eh, en- en aad iyo aad muhiim u ah ee dastuurkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ee shacabka soomaaliyeed u codeeyeen wuxuu ahay dastuur labadii gobol ee midowday ee muxuu ahay en- en- en ka dhigayay en- eh, hal jamhuuriyad ka dhigayay haddii maanta somaliland oo arrinteeda aan go-aan laga gaarin eh, afti loo dareero macnaha waxaa weye dalkiioo kala gooy ayay ayay noqonaysaa Wa- federaalkan hadda aad arkaysaan ayaa korka looga keenay xataa ma aha mid shacabka soomaliya profesorka waxaa laga yaabaa inuu aaminsan yahay shacabka soomaaliyeed inay qaateen ma qaadan soomaaliyeed shan qof iyo lix qof iyo toban qof oo hogaamiye kooxeed ahaa ee markii dawladii dhexe ay dumiyeen ku heshiin waayay ma aha een ma mata een matalaad uma noqon karaan shacabka soomaaliyeed ee dhowr iyo tobanka milyanna een federaal ma qaadan tusaale yaran ayaa markii hadda soonkii een muxuu ahay lagu qabtay meesha la yidhaahdo london lagu qabtay een ee shirka lagu qabtay madaxdii ee la- ka qayb galay ayaa jaaliyadii dibadda ay u shireen oo ay eh, muxuu ahay xaflad u sameeyeen Eh, nin kamid ah eh, d- madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ayaa waxaa ka dhawaajiyey inuusan ku qanacsanan nidaamka federaalka one hour ayaa loo sacbinayay profesorka inuu fiirsinayo waa laga yaabaa en- en- en- en- eh, ninka odayga ee ee hadalkaa ka dhawaajiyey hal saaca loo sacbinayo waa intaa yare jaaliyadda ee banaanka degan waay Een, maxaad malaysay een, een, een, sideed iyo tobanka gobol ee een, soomaaliya m- inay ku qanacsan yihiin wax ay keeneen labaatan nin oo hogaamiye kooxeed ahaa ee janis intay heleen ka faa'iidaysan waaye iyo waxa ay u yeeriyeen dad cadow ku ah arrimaha iyo danaha soomaaliya ku ah waxay u yeeriyeen een, inay ay- ay qaateen maaha in la- in la- in laga dhiga haddana hadda waxaa waxaad isaga jeedaa qaabka ay usii burburayaan qaabka ay usii foolxumaanayaan qaabka dhaqankooda dowlad goboleedyada qaarkood een, nidaam oo oo qabaa'il waxu eg bay ay isiigdhisiyihiin ma aha federaal waxaa ka dhisan soomaaliya laakiin xal baan moodnay in laisku sii haayo ilaa un ay dalka een, een, muxuu ahay is- istijaah kale uu yeelanayo waa un iska labo inuu kacdoon dadweyne iska dhaco oo shacabka ay revolution iska sameeyaan suurtagal in muxuu ahay dawladda ay iska xoogeysato ciidamadeeda iyo ammaankeeda iyo wax walba oo federaal xataa la qaabaynayo fed- siyaasada federaalka la dhigo Eh, waxaas oo dhan waa wax noo yeelo oo aan aan aan isleenahay ama ay un- korkiina ka dhacaan ama Waay, waay.
idinka ruuxiina aad waayahay eh, cabdiweli baan u leexanayaa cabdiweli gurey dadka kugula jira eh, eh, aqoon-yahanka kugula jira eh, dooda eh, waxay ka dhawaajiyeen in eh, hadda waxa loo baahan yahay maadaama adigu aad tidhi dadkii way kala irdhoobeen aaminaadii baa luntay si dadkaasi ay isugu soo laabtaanna federaalka lagama maarmaan buu noqday waxay aaminsan yihiin in hadda federaal aan loo baahnayn laakiin dib u heshiisiin loo baahan yahay arrintaas isee u aragtaa waxa fiican realityga iyo waxa muuqda inuu isku wada qiimeeyo hal mar ah horta soomaaliya haddaynu nahay waynu dareemi karnaayo subaxna waynu duulnaa oo cirkaynu marnaa oo hadda waxaanu ka garanayna hadda barnaamijkaas uu ka hadlay waxaan filahayaa eh, jeesa oo ku saabsanaa een, war federaal een, ma rabno Eh, waa la socotaa isbay waxa ka socda inay gaareen eh, katalo iyo qoloyinkii la oran jiray inay xataa ku saaweeyaan dawladdoodii Mhm, inay yihiin north africa eh, muxuu ahaa north korea mhm.
Een, dhibaatooyinka faraha badan oo aada la socotid ba waxay keentaa dadku hadday irdha timaado qaabka keliya oo lagu midoobi karaa inay yihiin federaal arrimaha kale oo ay walaalayaal ka hadleen baa waxaa kamid ahaa waa wadanaysaa Iraq iyo ciraaq afghanistan iyo Haye.
marka laga hadlayay haye waxaad moodaa waa run laakiin bolosiga su-aasha meesha taal baa waxay tahay inkastoo dawlad walba ay sharcigooda u gaar ahayd waxaan aaminsanahay inaysan ka marnayn gacmo shisheeye oo lagu imboosgarinayo laftigooda inay wax fuliyaan dadkii ayaga taageerayay arrintii ay wax ka wadeen democratization ha ahaato ama federaal ha ahaato ama wax qaybsi ha ahaato ayaga laftigoodu qayb bay ka ahaayeen marka waxaad moodaa tii soomaaliya oo dadka soomaalida ah ma qabo waxa haddii aad eliminated ka dhigtid ama aad tidhaahdid waxaasu ma jiraan ama laba qof saddex qof asaynu inagu aragtay aan maanta siyaasad ahaan ku nidhaahno waxay noola muuqataa fekerkaas ayada ahu mid faashila inuu yahay waxaan aaminsanahay in laga fiican yahay waxaa loo baahan yahay wixii jira in la dhisaan anagu aaminsanahay la dardar gasho waxa keliyana looga bixi karaa waxaa weeye dawlad adag in la helo farmaajo waa la doortay dowlad in lala adag shaqeeyo, in dowlad lala shaqeeyo.
dowlad Halkaga dawfi.
eh, I dow- want wa- to anka- make precise waaya, the clear.
dowlad adag ma in la heli lala karaa shaqeeyo oo ay la Eh, cabdiweli shaqeeyaan cabdiweli dadka wakiilada Cabdi- ka Cabdiweli, masale Cabdiweli.
masaynu ula soconnaba cabdiweli su- Eh, eh, haddii aan dowlad adag ah.
ma la heli karaa iyadoo maamul goboleedyadan ay dalka ka jiraan sidan hadda aad aragtayna ay u dhaqmayaan waxaa loo heli karaa baan anigu aaminsanahay dawlad adag sida aynu la soconnaba habqaybsigu wuxuu ku salaysan yahay ama wasiir ha ahaato ama maamullo kale ha ahaato dadka maamul goboleedyada ka socda yaa kule qayb ama ha ahaato executive-ka ama ha ahaato m b-yada waxaan aaminsanahay in halkaa dawladdu wax ku goosato oo dadka go-aankooda ka faa'iidaysato taasaana aaminsanahay qaabka dawladda lagu dhisaa inay tahay maadaama ay wakiil ka yihiin oo ay kasoo jeedaan meesha ay ka yimaadeen aad baad iyo umahadsan.
wada shaqayn dhex madha dadka ayagu maamulka aan wax yar ka oo madaxda dhaxgalo saaran.
walaalkayga ee kuma no federaal ah wax qaybsiga ee xukuumadda federaalka ku dhisan tahay kuma salaysna nidaamka federaalka ee wuxuu ku salaysan yahay qaab qabaa'ila Hadda ma u magacdaraysaa markii federal la qaatay by- by understanding to what it is. Are we talking about the system? Ma qabiil baan ka hadlaynaa hadda inagu waxaanu ka hadlaynaa een, qaabka dhismaha dowladeed baan ka lagu hadlaynaa qaybsada lama uusan ma la dhigin marka halka su-aal oon rabaa walaalkay waxay tahay waan Hmm.
fahmay Dr. cabdu eh, cabdiwaxid eh, Cabdiweli.
cabdiwahaab waa waa fahmay cabdiweli qodobkiisa.
cabdiweli walaalka xamar ila jooga waa fahmay halkay gurey waxaan rabaa dalka kan Hmm.
federaal xal ma u yahay mase uma aha wax qeex aniga waxaan aaminsanahay dalkan federal buu xal u yahay laakiin federaalka laftigiisu wuxuu u baahan yahay faa'iidii- Siduu u yahay in looga faa'iidiisi ii shaqeeyo.
sheeg- Hadalkan waa- faa'iidiisi ii sheeg- siduu u yahay in looga shaqeeyo responsibility-ga hadday tahay maamul goboleed iyo iyo dawladda sare intoo wada shaqayn buu wax ku noqon karaa federaal taasaana aaminsanahay soomaliya inay wax ku noqon karto laakiin faa'iidada ay soomaaliya ka helayso resourceska oo ay ka helayso wax walba ma ogtahay faa'iiday leeyihiin faa'iidada laga helayo waa shan waa toban milyan waa isku af waa isku diin cadaawad badan bay leeyihiin dalkooda todoba iyo labaatan sano oo burbursanaa ma kula tahay in lagu soo dhisi kara adiga aragtidaas aniga waxaan aaminsanahay dad u fiyow siyaasadda oo aqoon u leh oo soomaalinimada u fiyow oo aqoon u leh oo ka faa'iidaysanaya wixii soomaali soo dhex maray waxay k- ay ka booqadhagi karaan waana aaminsanahay anigu kelmadii ahayd masalan ba een, marnaba ma bicidsanayo arrintii ahayd dib u heshiisiin adag in soomaaliya la dhex gesho Mhm.
dadku waa wada dhashay in fact laakiin waxaan aaminsanahay dib u heshaysiin iyo federaalkii in la isku wado ee, dee loo Waayahay, heshiiso loola joogo waayahay.
taasaan aaminsanaa anigu waaya walaahi diini diini diini baan u weecanayaa Eh, diini eh, dalada eh, ururada bulshada rayidka ee soomaaliya aad guddoomiyaha ka tahay eh, guud ahaan gobolada dalka soomaaliya ayay eh, joogaan Eh, dabcanna eh, waa la yska warhayaa soomaalida meel walbo eh, ay joogto dastuurka in loo codeeyo oo dadku ay cod u qaadaan maxaa hortaagan Eh, haddaba waatan xildhibaanada iyo go- eh, eh, xubnaha aqalka sare ee gobolada laga soo doortay oo halka ay doorasho u aadeen halkii markii hore muqdisho uun lagu koobnaan jiray maxaa diidaya baa laleeyahay marka in dastuurka loo codeeyo oo arrintan federaalka meel la saaro amaba ay noqoto mid dadku ay iyaga doorteen amaba ay noqoto mid lagu jujuubayay muddadan oo ay iska rogaan Eh, annaga bulshareed ahaan eh, ma nihin dad eh, leh xuduud eh, u go-an oo masalan aniga shakhsiyan waxaan ku safraa gobollada soomaaliyeed oo dhan min daraf ilaa dacal waxa dadka shacabka ahi qabaan iyo waxa ka dhex guuxayana xoogaalaan u nahay Eh, aniga markaan kuusoo koobo eh, waayo aragnimada shakhsiga ah eh, dowladdii hore soomaaliya iyo wixii ka dambeeyey burbur dhacay ilaa maanta la joogo annagu waxaan aaminsannahay wax kasta oo wanaagsan oo soomaaliya ay heli lahayd waxaa ka hortaagan siyaasi danaysto ah oo aan dadkiisa iyo dalkiisa midna u danaynin waxa fashilmay maaha federaal waxa fashilmay maaha central government waxa fashilmay maaha shacab soomaaliyeed soomaaliya haddii ay jirto wax ay ku fashilantay waa siyaasadda cidda siyaasadda ka shaqaysa oo mihnada ka dhigatay oo shaqadeedu tahay dadka inay isku cabsiyaan sidii dad monsters cunaya dadkaas ayaa horta fashilmay aslan masalan markaan tago puntland jubbaland somaliland meel kasta markaan istaago qof soomaaliya ayaa gacan fur nagu soo dhaweynaya wax wanaaga maahane wax dhiba hawa yaraatee kalama kulmin markaad timaado saaxadda siyaasiyiinta waxaad arkaysaa nacayb waxaad arkaysaa inay faafinayaan khilaaf inay balaayo iyo ba-iyo hoog sheegayaan tan ku saabsan soomaaliya ma loo codayn karaa dastuurka iyadoo xaaladan hadda ay ku jirto anigu waxaan aaminsanahay soomaaliya soomaaliya u taliso oo xor ah oo taladeeda iyo go-aankeedu madax bannaan yahay yacni maba joogtaba yani waxaan is leeyahay dadka oo yacni xoogaal inay yihiin way ka fiicnaan lahayd sababtoo ah anigu shaksiyan hadda meesha guray joogaan ka imid london aan ka imid shan sana waddan gudihiisa ka shaqaynayay very intensive wax badan oo caqligaan ka kororsaday joogitaanka soomaaliya aan joogay shacabkaygan ku dhex noolahay aan ku dhex safro yacni deegaan kasta iyo qabaa'il kasta iyo waxa ay fikir ku nool yihiin waxaana ii muuqata siyaasiyiinta bisaylkooda iyo shacabka bisaylkooda insha allahu tacaala in shacabka bisaylkooda soo hormari doono annaga rajada keliya aan qabno haddaan nahay bulshada rayidka waa shacabku inay waxa ay rabaan sheegtaan dalbadaan siyaasiyiintana ku khasbaan dowladdii centraalkaha waxaa la yidhi dadkii shacabka awoodda ka afduubtay servicekii waxay noqotay one city state oo hal magaala laga soo doonanayay baasaboorkaaga iyo iskoolkaaga beddelkiisa xamara laga soo doonanaya yes haddana waxay noqotay caasimadaha maamul goboleedyada ayay noqotay inaan wax kaloo jiraba la arag lagama yaabo caasimada magaaladaas xitaa xaafadaha qaarkood ma taga service waa isku soo laabanayna cabdiwahaab gabagabadii baan kusii dhownahay su-aasha dadku ay isweydiin karaan waxay tahay federaal haddiiba la yidhi soomaaliya waa federaal inkastoo aad ka soo dhawaajisay in aan la cayimin amaba aan la xadidin nooca federaal ee aanu qaadanayno oo soomaalidu ay qaadanayso maxaa diidaya in inta federaal la qaato sida waddanka adiga aad joogta ee kenya ah midkan aniga aan joogo ee maraykanka ah switzerlandtii aanu soo hadal qaadnay sidaa oo kale federaalka soomaaliya loo dhigo oo horumarna lagu gaaro maxaa diidaya horta walaal waxa weeyaan soomaalida hadda imanka saddex shay baa la gudboon hadda soomaalida waxa soomaalida soomaalida ayaga xaqu leh nidaamka doona inay qaataan ayaga xaqu leh yani hadda nidaamkan ka jira waddanka nigeria ka jira botswana ka jira oo kale w nidaamka botswana ayaa aad iyo aad u fiican nidaamka ama kenya ka jira inay qaataan taas aada u wanaagsan oo ah markana intii muddo laga gaaraayo dalka uu ka degayo meelo qaar micnaha ay dhici karta kulli yani gobolka iminka go-ayo somaliland dib loo soo celinayo in micnaha yani waxa weeyaan ay ku dhaqmaan dastuurkii hore laakiin shardi shardi looga dhigo in la qaato nidaamkan default system of governance la qaato masalan yani jubbaland ay ku dhaqanto nidaamkan micnaha default system of governance ay ku dhaqanto jubbaland yani puntland ay ku dhaqanto soomaaliya ay ku dhaqanto mudug ay ku dhaqanto laakiin waxa dastuur ah oon ahayn dastuurka qaranka aan ahayn aysan yeelanin ayaan ku runta ku talin lahaa anigu ma hal rima xildhibaankan aan ka saxa anigu federaal soomaaliya ha qaato kuma talinin mana ku talin doona nidaamkan federaalka ee soomaalida haadaan ba umada ka tuuray waxa jirana ma maalin maalmaha kamidana haddii ilahay raalli ka noqdo waxaa tuulooyinka calanka laga taga calanka waa laga sibi doonaa biidn illahi tacaala soomaaliya mid bay noqon doontaa insha allah waxyaabaha badanaa hortaagan soomaalida hortaagan waxaa todoba shay ay hortaagan todoba caqaba ay hortaagan ilaa todobada caqaba laga gudbana soomaalida waxa weeyaan dhib weyn maxay yihiin todobadaas mid waxa weeyaan dhibka weyn todobada madha wanays waxa weeyaan nidaamka yani yani waxa weeyaan nidaamkan yani dee wadankan dastuur lahayn habayar wax dastuur uusan lahayn caqaba hortaagan waayo caqaba hortaagan waxa weeyaan wadamada jiiwaanka faragelin ku haya oo runta aan dhamaanayna caqaba hortaagan weeyaan caqaba kuwa taxa wadamada reer galbeedka oon fahmin dhaqanka islaamka umada soomaaliya aan weli fahmin oo ina caqaba ku ah weeyaan waxaa caqaba ku ah nimankan micnaha baamushirka ah ka faa'iiday nidaamkan micnaha fawdada ka faa'iiday oo dowladnimo aygaan rabin habeen wax dowlada wadanka kale aan doonaynin oo iska ugu faa'iidaya waxaa caqaba ku ah nimankan nairobi friolo oo loo yaqaan nairobi mafia oo ama n g o ha ahaadaana ama consensus ha ahaadaana ama un body ha ahaadaana ayagana wadanka runtii mudan ku haya haba yaraata dadkiin dalkiina doon raalli ka ahayn waxaa caqaba ku haya niman siyaasiyiin oo xalaawayaal ah oo waloodiin bay u badan ama siyaasiyihiin baarlamaanka ku jiraan ama madaxtooyada ku jiraan oo haba yaraatee aan raali amuta ummadda u Waay, jiraynin u waay.
dhaxaynin oo u naxariisanaynin oo soomaalinimada haba ay keenaynin waxaa hortaagan caqabada hortaagan waxaa kamid ah al-shabaab baa kamid ah oo runta loo adeegsanayo oo lagu dalka lagu xaarasanayo waxaa kamid ah nimanka maamul goboleeda samaystay oo aan kala saari karin qaran iyo gobol iyo maamul gobol aan kala saari karin ninka ku nool qaar governor state ama gobolka shanaad ee soomaalida maanta yani wadanka ethiopia ninka maanta xukun madaxweynaha ka ah inta soo baxa maanta yani hulkeeta lama kulmi kara diini maxaad qabtaa adigu eh, maxaa xala xaaladda hadda taagan ee midi midi ku taagta ah ee maamul goboleedyadana ay dowladda dhexe eedaynayaan ee dhinaca kalena ay iyagii eh, dhabar jebinayaan maxaa looga tallaabi karaa waktiga xaadirka
annaga horta Si kooban eh, weliba.
qodob waxaa jira markii hore oo dastuurkan la sameynayay si ku talagal ah looga tegay anigu waxaan aaminsannahay dadkii markaas dastuurka gacanta ku hayay oo mas-uuliyiinta ahay laba mid ay ahaayeen dad garaadkooda aada u hooseeyo ama dad yacni khayaanada ku talagalay waxay ka tageen qodobkii ugu muhiimsanaa oo dowladnimada ka shaqaysiin laha oo ahaa qo- qodobka awood qaybsiga qodobka awood qaybsiga si xun ayaa loogu cayaaray waxaana la yidhi dib ayaan u dhignay mar haddii awooddii federaalka iyo awooddii maamul goboleedku aysan kala qeexnayn micnaheedu waxa waaye soomaaliya inta aan danaha aan ka leenahay aan ka xaqiijinayno soomaaliya sidan ha iska ahaato albaabada iyo daaqadaha laga soo garaa ha iska furaadaan Way.
maamul goboleed kasta inta la casuumana red carpet ha loo dhigo waaya marka annagu xal waxaan u aragnaa xal waxaan u aragnaa bulsho rayid haddaan nahay haddii soomaaliya aqoon-yahano soo leedahay u dhashay oo aysan madhaliis ahayn inay suurtagal noqoto sida ugu dhaqsaha badan in loo facilitate galay inay isu yimaadaan kaalinta aqoonyahanka baa maqan aqoontu markaana aqoontu taliso laakiin xitaa haddii mabda' kasta lagu keeno waa inaad haysataa qof aqoonna u leh islamarkaasna daacad u ah waa mahadsan tahay Eh, eh, cabdiweli eh, eh, gurey eh, maxaad xal u aragtaa waad aragtaa eh, inkastoo adigu aadba eh, federaalka dhinaciisa u badan tahay oo aad leedahay waa xal eh, xilliga hadda lagu jiro eh, in soomaaliya dowlad xoogan ay ka dhalatana federaalka unbaa horseedi kara maxaa xal noqon kara xilliga hadda la joogo kama hadlayno waktiga fog xilliga hadda la joogo xalku sidee buu kula muuqdaa in dadku isu yimaadaan soomaalina is aragto laakiin anugu dhinac kale abaan taa oran lahaay oo waxaan odhan lahaa waynu la soconnaa soomaaliya doorasho walba oo dhacda madaxweyne iyo dawlad baa la doortay wasiiradeed dee waxaan filayaa ragga in kalibara lagu soo qoray ama technocrat ama aqoon ama mideer waxa lagu soo qorayna wuxuu ahaa dawladda federaalka soomaaliya bay wax ku noqdeen ama wasiirre ku noqdeen ama technocrat ku noqdeen ama civil society ku noqdeen innaga waxaa layna kugu baahan yahay hadday ur bixiyaan oo ay ummadda soomaaliyeed iyagu wixii ay ku magacawnaayeen hirgelinteeda inay iyagu qaadaan baa horta loo baahan yahay facilitation kale oo la suubin karo oo soomaaliya maanta laga suubin karo runtii aad bay u yadhahay waa limited waaya waktiga sababta baa waxaad naga moodaa gabagabaa fartaad qaadada waxay noqonaysaa mid kugu soo noqoto profesorka hadda hadlaya waxaan aaminsanaha arrintaa inuu uga jeeda in wax la wanaajiyo dhinacaan udhigayaa waxay tahay soomaaliya waxaa jira runtii dad fara badan oo anigu waxaan kasoo geli lahaa dhinaca dhaqanka in la isaga dabqaado xagga dib u heshiisiinta dad tirsan oo magac leh waxaan aaminsanahay dad tirsan oo wax ku oolaa soomaaliya wax noqon kara aad baad umahadsan waxna ka dhisi kara taas ayaan anigu aan aad baad aaminsanahay umahadsan tahay Eh, waxaan kusoo gabagabeynayaa eh, xildhibaan daahir amiin jesow Eh, xildhibaan hadalkana waad maqlaysay Eh, Ah, waaqica maqlayo.
waddanka ka jirana eh, waxaad u tahay goobjoog Eh, muxuu xalku kuula muuqdaa runtii nin walba qof buu eedayaa dadka la eedaayo lama yaqaan ma dadkii dhintayba ma dad hadda jooga ma garanayo aqoon-yahaninteennii dad bay eedeeyaan dadka ay eedaayaanna ma qeexaan oo ma sheegaan laakiin xaqiiqda dhabtaa waxaa weeye kukayo haddii shaati aad meel kasoo gadato oo aada geshatay laabudda inuu shaatigaas dhammaanayo waad ku talagelaysaa waktigi baa gaareen aniga waxaan aaminsanahay nidaamkii federaalka ah inuu sii gabaabsi yahay dhaqdhaqaaqyada hadda socdo shacabka soomaaliyeed kacdoonada laga dareemayo aniga waxaan qabaa nidaamkii federaalka ahaa ee soomaaliya ay dadkii horboodayay ee lahaa inay muxuu ahay ama sadbursi ku raadsado ama n g o ka dhigta wax un ku fikiri inay maanta iyaga fi- ay fashilinayaan hal sheeyaan kuu sheegaya dastuurka maanta aan haysana ee labada kun iyo laba iyo tobankii sideed boqol iyo konton argaha ay ansixisay laba nin oo saxiixooda uu ku yeelaa maanta madaxweyneyaal dowlad goboleed ah gudoomiyihii baarlamaanka maalintaas koonfur galbeed ninka hadda ka waaye she- shariif xasan sheekh aadan cabdiweli gaasoo ra-iisul wasaare ahaa xaafna maanta xildhibaan oo ila ahay maalinta dastuurkan la ansixinaya isagana kan galmaanta galmudug ka ah waay maantana afar qodob oo waagaa dowladda federaalka ee loo reeray waayo waxa laga celcelinayo oo ay dembi ku galayaan oo ay kacdoon dadweyne ku mutaysanayaan marka waxaasoo dhan waxaa kugu kaaga soo ifbaxaya inaad Waay.
federaalkii soomaalida muxuu ahay awalba iyadoona qaadan haddana ay shalayto xooggii ay muxuu ahay ay banaanbaxyada ku samaynayeen ee maamulnimooda iyo wixii dooda waayahay keeni doonta xildhibaan ay waqtigaana isku soo daweynayaan.
kediyey ayay maantana isiiga bedeli doonaan dadka hadda maanta siyaasada ku jira ama baarlama ha noqoto ama em, em, xukuumadda ha noqoto ama garsoon ha noqotee talada aqoon-yahaniinta muhiimay noo tahay laakiin aqoon-yahanka waxaan rabnaa markuu wax tilmaamayo meesha ay wax ka qaldan yihiin iyo qofkaa isku tuhmaayo inuu qaldaayo inuu si exactly toosa uu u tilmaamo
kuwaasi waxa ay kala ahaayeen xildhibaan daahir amiin jesow oo ka tirsan baarlamanka dowladda federaalk soomaaliya oo muqdisho ku sugan cabdiwahaab cabdisamed oo isaguna ah aqoon-yahan arrimaha afrika ka faallooda oo nairobi jooga diini maxamed diini oo ah guddoomiyaha dalladda bulshada rayidka soomaaliya oo muqdisho isagana ku sugan iyo doctor cabdiweli maxamuud gurey oo isaguna ah aqoon-yahan arrimaha afrika ka faallooda islamarkaana horay ugu tartamay xilka madaxtinimada maamulka puntland dhammaantiin waa mahadsantihiin aadaad umahadsaned aad iyo aad ma jacfar Een, kuu mahadinayaa odayaashana gedi mid mid baan u salaamaya marka.
aad baad u mahadsantihiin dhegaystayaal intaas ayaannu ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ah ee maanta intaannu dib u kulmayno dhammaanteen waxaannu idinku dhaafaynaa nabadgelyo